ururka horumarinta dhalinyarada magaalada jowhar ayaa maanta caasimada hirshabeelle ku qabtay kulan looga hadlayay sidii loo anfurin lahaa dadka danta yar inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan gudoomiyaha ururka horumarinta dhalinyarada jowhar shariif axmed calisow ayaa ka warbixiyey waxaa looga hadlay kulanka isagoo sheegay in ay diyaariyeen qorshaha lagu anfurinayo bulshada danta yar
maanta urur bulsho ayaa kulmay oo magaciisa la yiraahdo youth volunteer community development taasoo micnaheeda ay tahay dhalinyaro volunteer oo u adeegto bulshada deegaanka jowhar ama jowhar on dollar kulanko maanta taarikhda ay ku baagantaha ko iyo tobanka bisha afraad lamada kun ko iyo labaatanka inaan ugu soo fool leedahay bishii barakeysneeday ee ramadaan kulanka waxaa lagu qaada dhigayay oo asaaska u ahayd wax loogu hadlayay ama ajandaa bisha barakeysan afurinta si aan kaga qayb qaadano ka urur ahaan wax badanaan falaanqaynay ilaa muddo laba saacadood iyo bar saddex saacadood u socday shirka waxaa laysla gartay maadaama anaga bulshada aan u adeegeyna marka horeba aan ayna urur mutadawicin oo bulshada u adeego cidna ayna garab ku siinin ama hay-adna ay la soconin laakiin ayaga deegaankooda inay u istaagaane xoog iyo xandho iyo xoolo waxay ahayaan ugu istaagaan aan ahayna waxaan isla qaadanay inaan dadka disabilityga oo maskiin ilaahan wadanahay oo dadka aan maanta wax awoodin insha allahu tacaala inaan afurino kuna afurino waxyaabihi aseesiyaadka ahay sidii sokortii bariiskii baastadii saliiddii iyo tamartii ama timirtii inaan intii karaankeena aan gaarsii karno inaan gaarsiino kulanka maanta kaasoo ahay dhinaca kale gudoomiye shariif ayaa sheegay inay wadaan ururinta kharashaadka loogu talagalay in dadka lagu anfuriyo qof walba waxay dhiibi karto boqol dolar labaatan shan dolar konton dolar cid walba waxay dhiibi karto sadaqo ah ilan waa bil ramadaan acmaasha ilaahay ajirkeeda wuu labalaabaa dad muslimiin ahoo ahludiinahoo dhallinyaraho firfircoonaan nahay isla markiiba insha allahu tacaala waa waa dadaa konton dolar dhiibay dadaa labaatan dolar dhiibay ilaa haddana way socotaa ilaa maalinta bisha shanta ay tahayna waxayni aan isku soo waxaynayna ilaah duu yiraahdo sidaasay noogu suurta gashay oo qaybtii maaliyadda oo lacag hore noogu tiilay oo ururka ah oo shaqo aan soo qabanay nooga soo hartay oo qaaramaadka aheeda iyo lacag kaleentoo yabaho aan sameyno ururka dhexdiisa ah wax kaleoo ururka ka baxsan oo gacanasiya ama nagu saacidayna ma jiro waa isku kalsoonnahay intaan hayno aan la gaari doonaa walaalahayna iyo dadkayna waa hooyooyinkayn waa walaalahayn waa abkooyaasheen waa dadka deegaanka waaye una baahan mar walba in la samato bixiyo xaaladan keliyana maaha xaaladan waa xaalad sadaqo xaalado kalean kasoo samato bixinay oo sida coronaviruski waxaan diyaar u nahay xaaladaha kaleo soo socdo cawaaqibta eh inaan hormuud u nahay kala qayb qaado doono mar walbana aan garab taagannahay si aan u soo celinno dadnimadii deegaanka kulankan ayaa kusoo aadaya iyadoo maalin ama laba maalin oo qudha ay ka harsan tahay bisha barakeysan ee ramadaan